walaalla waxa weeye bishan saddexdeedaan waxaa uqeydinay shan boqol iyo soddon iyo shan nimanka kalluumaysatada ganacsatada ma aha kalluumaysatada badda hadda oo ka shaqaysata ma garat waa tahay marka shantaa boqol iyo dhowr iyo soddonkaasi aad sheegtay ma waxa weeyaan guud ahaan tirada dadka kalluumaysatada ah mise weli waxa dhiman qaar aanan la siinin kaadharkaasi maya walaale sagaal iskaashataa ka jira puntland iskaashato kamid ah baa shan boqol soddon iyo shan ah oo degmada boosaaso keliya oo aniga iyo hoos timaada degmo walbana waxa weeye waa kalluumaysato gaar oo waxa weeye kuwa laba boqol iyo soddon saddex boqol iyo konton afar boqol degmo walba waxa weye iskaashataa ka jirta ma garat oo xeebta puntland ka ma la wada siiyey markaa dhammaan xeebaha puntland kalluumaysatada ka shaqaysa mise waa iskaashatadaada oo keliya degmada boosaaso waa loo qeybiyey qandara iyo caluula iyo laasqorayna waxa weeye hadda waa loo geeyey oo weli lama qaybin laakiin bishan gudaheeda waxaa loo baahan yahay in dhammaan kalluumaysatada puntland oo dhan loo wada qaybiyo ma garat waa tahay marka maxay taraysaa kaadharkaasi aqoonsiga eh la siinayo kalluumaysatada dee walaalla waxay taraysaa waa garanaysaa adigu dee qofkii kalluumaysatada ah iyo qofka burcadbadeedka ah waa lagu kala aqoonsanayaa waana ka nahinay oo waa u sheegnay dadkii burcadbadeedka ahaa inaan la siinayn wax kaara dadka u naqiinay oo dhan waa ka mamnuucnay dadkii kalluumaysatada xalaasha oo daahirka ahaa baan anagu siinay waatay bal kaadharkaasi markaa sawiriga sii ma yihiin kuwo la koobiyeyn karo oo markaa dad kale oo aan dadkaad siisay ahayn ay si fudud ku heli karaan mise waa kaadhar electroniga oo ay adag tahay sida sawir been abuura looga samayn karo walaal maya waa electronic kaarar laga shaqeeye weeye oo aanan la koobiyi karin oo lambar sakareedabaa ku qarsoon baa ku jira marka qofkii suul baa laga qaaday magaciisa laga qaaday telefonkiisii iyo nidaamkiisi o dhan baa ku qoran oo wax la koobiyi kara ma aha oo waa wax electroniga lamber sidaabaa ku jira oo ayan aqoon dad qofka koobiyaya oo meel madow buu leeyahay kaarkaas kaarka marka la mariyo qalabka yar ay haystaan ciidanka naarta iyo ay haystaan oo loogu talagalay la gelinayo dabadeedna qofka magaciisa iyo suulkiisa iyo intaba waa soo baxayaan yaa hirgeliyey markaa in kaadharhkan la bixiyo ma dowladda puntland baa hawshan qabatay mise waxaa jirta cid kale oo ay iska kaashadeen hirgelinta kaadharhkaasi aqoonsiga wasaaradda kalluumaysiga puntland baa qabatay iyo hay-adda faw waa hay-adda cunnada iyo beeraha miya ha ha ha hay-ada hadda waxa weeye dadka kalluumaysatada kaadharka u samaysa watay bal markaynu ka bilowno iskaashatadaada adigu guddoomiyaha u tahay ilaa hadda intii kaadharhka la siiyey ma ku hawlgaleen oo badda ma tegeen oo ma kusoo shaqaysteen ha walaal kulley dadkaan uqaybina dhan waa sitaan kaadharkii oo waa ku shaqo galeen kullina waxa weeye waa la arki karaa oo iyagoo wata dadku aad bay ugu bokeen in la garto kalluumaysatada haddana faceka labaad waxaa ku xiga gaadiidka ay wataan in target lamber loo sameeyo sida taarka caadiga baabuurta ay leeyihiin oo kale oo lamber ah baa socota in bisha gudaheeda hadda shan iyo tobanka bisha la bilaabo gaadiidkaana waxa weeye hadda waxaa lagu xidhaya qalab yar oo meeshuu maraayo markuu ka shaqo tago degmada la ogaanayo meeshuu tagay iyo meeshuu maray iyo meeshuu u kalluumaystay iyo xadku galay iyo gaadiid inuu duusha ka maray intaba la ogaanayo limit baa loo sameynaya gaadiidka qofka laftigiisa gaadiidka la saarayo waxa bahal target la yidhaahdo sida jiddeska oo kalea baa lagu xidhayaa wasaaraddu ay hadda wataa waa tay hawshaasi intee in la-eg bay ka qayb qaadan kartaa marka in budhcadbadeedii badaha puntland joogay ay hoos u dhacdo walaale waxa weeye waxay ka qayb qaadan kartaa in badan sababtoo ah waxa weeye waxaa la ogaanayaa qofkii inuu kalluumaysato yahay dad badan oo sida kalluumaysatada ah u shaqo taga oo burcadbadeeda baa jiray oo intay qalabka iyagoo kala qaataan goortay badweynta tagaanna qalabka daadiya kalluumaysatana iska dhiga laakiin hadda ma jirayso qofkii kalluumaysatada waa kalluumaysato qofka burcadbadeedkana waa burcadbadeed ma laga taxadiray in burcadbadeedda lafahaanteedu ay adeegsan karto dadkaasi kaadharhka la siiyey oo intay dhaqaalo ka badanka kalluumaysatada kasoo gelaya intay ugu ballan qaadaan inay markaa iyaga isticmaalaan oy sidaasi maraakiibta ku weeraraan ma laga yaaba arrinkaasi walaale waxa weye waa ka wacyigelinay annagu qofkii lagu arko inuu ka dembi badan yahay kamburcadbadeedka caadiga oo aan ka arka wadan haddii la qabtana dembiga ka lagu qaadi lahaa mid ka badan in lagu qaadayo ma garan waan gartay marka qofka kalluumaysatada ahi mushahar miyuu ka qaataa shirkadda uu markaa kalluunka usoo dabayo mise iskii buu u xoogsadaa kalluunku soo dabtana markaa saasuu ku iibgeeya walaale kalluunka isagaa soo dabta oo soo qabsada oo badda si xor ah wataga dabadeedna qiimaha uu asaga siist asaga iibsanaya waa laga iibsanayaa dadka ganacsatadaada ka iibsada qaybna yeman bay u qaadaan qaybna localkay ka gadaan isagaa raytka iyo qiimaha iyo intaba asagaa u goosta marka intuu ku gorgortamayo oo uu ka helayo cid ka iibsata kalluunkaasi uu badda ka soo saaray kalluumaysatadu ma haystaan meelaha ay ku kaydin karaan kalluunkooda oo aanu ka dhiman karin ama aanu wax ka noqon karin walaala inta badan hadda wasaaradda kalluumaysiga puntland waxay ka samaysay ilaa toddoba degmo waxaa dhiman laba degmo kamid ah baa ka dhiman inta kale way samaysay oo way u samaysay qaboojiyaal tirisaro oo lagu keydsado boosaaso iyo laasqoray qandara baa u dhiman inta kale waa la sameeyey lix degmo laakiin waa loo sameeyey qaboojiyaasha